halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha meyna waa sagaal sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada magaalada laascaanood ee dadaalka ugu jira sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda haddii aad aragto qof markiisa horeba dayrinaya waa qof aan markiisa aanan u diyaargaroobin inuu shaqaysto marka waxaa weeye kolley xabad nacnaca ha ahaatana waxaa weeye inaad isku daydo inaad bal shaqo abuuran karto ama aad shaqaysan karta ayaa loo baahan yahay waayo horaa soomaalida waxaa u tidhi haddii waa beriyood nin weyn tahay waxsigi waxba kuma soo sido kol aad weel hashana wuxun qabo
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada wax ku soo bartay dalka dibaddiisa oo kulan ay uga arrinsanayaan arrimahooda ku yeeshay magaalada boosaaso qodobadaasi iyo waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaaso dhan waxaa ka horreynaya warkii dunida mas-uuliyiinta dalka sirilanka ayaa isniinta maanta ah bandow ku soo rogay dalka oo dhan iyadoo ciidamadana la geeyey kadib markii isbitaalka la dhigay tobaneeye qof oo ku dhaawacmay rabshado ka dhashay bannaanbaxyadii ugu xooganaa ee dowladda looga soo horjeedo dadka reer sirilanka ayaa waxaa muddo bilo ah ay wajahayeen cuntayari shidaal iyo weliba dawayari xilli dalkaasi uu wajahayo dhibaatadii dhaqaale ee ugu xumeyd tan iyo markii uu xurnimada qaatay waxaana culayskaasi ka dhashay mudaharaadyo nabadeed oo waaweyn oo muddo toddobaadyo ah dowladda looga soo horjeedo laakiin rabshadaha isniinta maanta ah ka dhacay magaalada colombo ayaa dhex maray taageerayaasha iyo mucaaradka qoyska madaxweyne katabaya rajabaksa iyo walaalkiis ra-iisul wasaare mahinda bileyska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsaday iyagoo si deg degana bandow ugu soo rogay magaalada colombo oo ay markii dambena sheegeen in bandowgaasi uu ka dhaqangelayo guud ahaanba jasiiraddaasi ay ku nool yihiin labaiyo labaatan milyan oo qof ugu yaraan soddon iyo lix qof ayaa qaba dhaawacyo waxaana la dhigay cisbitaalka siduu wakaaladda wararka a f b u sheegay afhayeenka cisbitaalka qaran ee colombo iskuduwaha midooda yurub u qaabilsan wadahadallada iiraan iyo quwadaha dunida ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa toddobaadkan lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka iiraan sida isniinta maanta ah ee sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan enrique mora ayaa door weyn wuxuu ka ciyaaray dhexdhexaadintii u dhexaysay iiraan iyo maraykanka intii lagu jiray wadahadallada sanadka socda ee dhowr mar hakaday ee ka soconaya magaalada vienna maalinta uu moora tagayo iiraan ayaan weli la xaqiijin laakiin warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa warinaysa in la filayo in talaadada beri ah uu tago iiraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan saciid khatabzade ayaa waxa uu sheegay in ajendaha wadahadallada tehraan uu yahay mid ku dhow in la dhammaystiro halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhalinyarada magaalada dhallinyarada wax ku soo bartay dalka dibaddiisa oo kulan ay ku yeesheen magaalada boosaaso kaga hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dhallinyarada wax ku barata gudaha dalkaasina ay u caawin lahaayeen iyo sidii ay uga caawin lahaayeen helidda fursadaha shaqo mahad gacshe ciise oo ka mid ah dhallinyarada wax ku soo baratay dalka bangaladesh ayaa ka waramaya kulankan ay ku yeesheen magaalada boosaaso
kulankan wuxuu daarnaayu siyo iska warhayn iyo xog waraysi aanu isla lahayn dhallinyaradayadii isla joogtay ee wadanka bangaladesh wax kusoo wada baranaysay marka taasaa keentay inaan isku nimaano oo marka hore aan iska warhaysa iska warqabno oo aan isku aan isku xog waraysano iyo waxyaabaha magaalada ka jiro kale maxaa keenay inaad hadda isku timaadaan maadaama waqti badan aad joogteen ee magaalada boosaaso dhallinyaradina wax kusoo baratay ee dalka bangaladesh runtii uco waxaan isleenahay waa keentay maadaama aan dhalinyaro badan aan kaga nimaanay wadanka dibadiisa ee dalka bangaladesh wax kusoo bartay runtii marka koowaad inaanu anugu aan soo xog waraysano aan iska warhayno marka wixii fursado bannaana aan isuu aan wacyigelinno oo aan iskugu yeerno waxaa aduu aad og tahay qofku markuu qurbo ka yimaado wacyiga iyo waayuhu ku adkaanayaan marka midba midka kasoo horreeyey waxaanu door bidnay inaan marka hore aan iska warhayno aan fursadaha jira iyo barnaamijyadana dee aanu iskugu yeerno aan isku ogeysiino taasaa keentay inaan iska micnihii aan samayno kulamadan noocan oo kale ah jaamacad ayaa soo dhammayseen magaalada boosaaso ayaa timaadeen bal waxaad iga warataa fursadaha shaqo aad hesheen haddii ay jirto arrimahaas ha runta jaamacad baanu ka nimi waxbaan soo baranay muddo dhowr iyo toban sana ah baan wax baranaynay dalka iyo dibadiisa baan kusoo baranaynay fursooyin fursadaha shaqo runtii waa iska waaya adag waa iska waaya adag tahay runtii laakiin waxaan isdhigi karnaa fursadaha shaqo aad bay ugu liidataa waxbarashada markaad dalka dib ugu soo noqoto prioritiga maadaama de dalkii haddeenaanan aqoon waxba lagu qaadanayno ee fursaduhu ay keenayaan in qofkii si shaqooyinka lagu helayo si waasta ah iyo si garabeshina marka aqoontu waxay timaadaa markaaad xafiiskii aad tagtid baad imaanaysaa inaad aqoontii aad wax soo baratay aad ku shaqaysid marka runtii wallaahi aad bay u adag tahay in aad waxaad soo baratay aad wax ku doonto mararka qaar wax ku qabanaysaa adoo kuliyadda caafimaadka soo bartay waxaa ka shaqaynaysaa xisaabaad iyo waxaan meesha oolinba marka taasi way adag tahay in kuliyaddii ama waxaas wax soo baratay inaad magaalada shaqa kaga heshid ma jiraan urur aad ku midaysan tihiin intiina joogta magaalada boosaaso iyo inta ku maqan dalka bangaladesh si aad iskaga warqabtaan
uco ma jirin urur aan ku midaysannahay oo aan ka dhalinyar ahaan ardayda wax ka barata dalka bangaladesh oo dib dalka ugu soo noqotay iyo kuwooda xaggaa jira ma jiro oo urur ay ku midaysan yihiin balse waxaa jiray urur markii dalka bangaladesh aan joognay oo aan lahayn oo puntland bangaladesh association la yidhaahdo oo ardayda reer puntland ay ku midaysan yihiin marka waxaa maanta kayagu wuxa uu daarnaa inaan marka hore aan samaysano urur la yidhaahdo puntland bangaladesh alumni association oo qalinjabiyaashii dib ugu soo laabtay dalka ah marka waxaanu doonaynaa inta dalka joogta dalladay ku midaysan yihiin runtiina waxaanu samaysanay guddoomiye kumeel gaara oo xogta iyo barnaamijyada isku kaya xiri doona kulamaduna intaa ku joogsan maayaan insha allah waxaan rajeynaynaa intayadii koobnayd oo meesha aan ku joognay iyo in kale oo magaalada joogta ina iyaguna ka qayb qaadan doonaa kulamada noocan oo kale ah aan iskugu imaan doono iska xog waraysan doona haddii ilaahay idmo runtii haddii aan dib ugu soo noqdo dhalinyarada dalka kusoo noqoto bangaladesh ka timaaday way jiraan dhalinyaro badan oo dowladaha u shaqeeya dowladda puntland u shaqeeya kuwa waxaa jira sektarada caafimaadka ka shaqeeya kuwa waxaa jira oo sektarada waxbarashada oo macaalimiina baa jira xaqiiqatan way jiraan kuwo oo hadda wasiira ah wasiirka beeraha dowladda puntland axmed shire ardayda wax kusoo baratay dalka bangaladesh runtiina dee waxaan isdhihi karaa ardayda wax kasoo baratay dalka bangaladesh waxay ka muuqdaan saaxadda siyaasadda iyo goobaha waxbarashada maadaama dalka dibaddiisa aad wax ku soo barateen ma caawisaan dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada boosaaso iyo iskuullada si aad uga caawisaan sidoo kale aqoonta iyo weliba helidda fursadaha shaqo horta kulankani wuxuu ahaa kulankayga koowaad oo aan qabsanno maadaama muddo dhowr sana saddex sana ah aan dalka joognay runtii caqabado badan oo aan isku kaaya imaan kari weyne way jireen laakiin hadda insha allah waxaan rajeynaynaa inaanu anu iscaawin doono kuwa hadda cusub yimaado oo dalka dib ugu soo noqda iyo kuwii horey joogay laakiin ma jiri jirin horey arday saanoo kale oo reer bangaladesh oo midaysan oo intay isku yimaadeen ee wax caawiya laakiin waa jiraan macalimiin jaamacadaha wax ka dhigo oo arday bangaaladesha oo dhalinyarada timaada fursado la doona oo la raadiya insha allah dee ururkan aan samaynayno wuxuu wax badan ka saacidi doonaa intaydii joogtay inta dambe gadaalo imaan doonta in iyaguna sida ay fursad ugu helaan sidii fursadaha shaqado kale looga caawin lahaa runtii dhalinyaro badan oo macalimiina way jiraan kuwa baro wasaaradda caafimaadka ka shaqeeyana way jiraan marka insha allah kulamada iyadu waxay daarnaayeen marka hore inaanu iska warhayno aanu iskacan qabanno fursadaha shaqana aanu isku tilmaamno isku hagno maadaama waqhtigu adagya waay kulankan aada maanta yeelateen iyo ururka aada samaysan doontaan ma waxa uu ku ekaanayaa oo keliya ardada reer puntland ee wax kusoo baratay dalkaasi mise waa ballaarin doontaan waxaa ka dhigi doontaan guud ahaan ardadaasi meel walba ay joogaan sida ay isku kaashan lahaayeen
runtii u c o kulankan aan iskugu nimaanay waanu ku qabanay kulanka iyo koowaad ma ah ma noqon doono mid puntland keliya ku kooban runtii waxaanu jecelnahay inaan kulanka weyneyno oo ka dhigno kulan soomaaliyeed oo dhammaan dhalinyarada wax kusoo baratay dalka dibadiisa ee dalka dib kusoo laabatay ama ha joogto boosaaso ama ha joogto muqdisho ama ha joogto kismaayo aan dib iskugu xoreyn doono aan kulankan ama ururkan aan ballaarin doono runtii ujeedkay ugu koowaad waxaa weeye marka hore inaan ka puntland ahaan dhalinyarada kasoo jeeda aan marka hore aan isxog horeysano aanu ku midoowno kadibna aan u talowno dalka intiisa kale oo ay ka mid tahay caasimada dalka way jiraan dhalinyaro badan oo sidaas oo kale ah oo muqdisho oo kulamo noocaas oo kale isugu yimi runtii iyaga laftirkoodu way ka go-an tahay inaan wada midayno dhammaan ardayda wax kusoo baratay dalka bangaladesh si aan u yeelano urur aan ku midaysannahay haddii aan nahay dhalinta ama ardayda wax kusoo baratay soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa wax kusoo baratay marka runtii kulankaas waxaanu rajeynaynaa inuu noo noqdo kulan miro dhala oo dhammaan fursadda ka jidha dalka soomaaliya haddii aan gool weyn aan ka soo hoyin doono haddii aan nahay ardada soomaaliyeed wax kusoo baratay dalka bangaladesh
kaasina wuxuu ahaa mahad gacshe ciise oo ka mid ah dhalinyarada wax ku soo bartay dalka bangaladesh wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf markanna dhinaca kaalmahaysa adkaasi fanaanka cabdirasaaq iskalaaji intaasi dhegeystayaal haddii aynu ku dhaafno weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan markana laascaanood dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa shaqo abuur ay suuqyada ka samaystaan iyo kuwa jaamacadaha dhammeeyey ayaa suuqa waxay ku iibiyaan alaabooyin kala duwan laascaanood waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a cabdikariim olol
dhallinyarada ayaa ugu jira dadaal sida ay ugu samayn lahaayeen nolol maalmeed noloshooda ay ku beddelaan qaarkood waxay soo aadaan suuqa magaalada laascaanood waxa ay la wareegaan waxyaabo yaryar oo noloshoodu ay ku maareeyeen kuwaas oo ka soo qaata bakhaarada waaweyn ee ku yaalla isla magaalada laascaanood lacagaha ay saartaan oo yar iyo shaqadan oo ay si weyn u danaynayaan inay shaqala-aanta ka baxaan ayaa soo saartay shaqadan de koleyba anugu waxaan ahay wareejiye carwada wareegta baan magacay macnaha carwadeda carwada wareegta la yidhahdaa marka de waa shaqo maasha allah ay kulley badeen masaariifteedii hadda reerkaygana waa ka biishaa dee waxaan ku yidhi dhacdhacaya kale de alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa weeye cadarada hadday noqoto hadday maryaha yaryara ciyaalka noqoto marba noocba macnaha waan wareejiyaa marka hadda waa maasha allah ilaahay noo barakeeyo wax kastaba iimaankay kaga xidhan tahay ka waran hadda waxaa wadaa cadaro yaryar xabaadsuud bal ka war shaqadani sidaa ugu shaqaysanaysaan iyo dad badan oo iyagu ka cawda inaan shaqa jirin niyahow horta dee qofku haddii uu shaqo teg yahay waxa weeye waa samaysan karaa shaqo abuur waxa weeye laakiin haddii aad aragto qof markiisa horeba dayrinaya waa qof aan markiisa aanan u diyaargaroobin inuu shaqaysto marka waxa weeye kolley xabad nacnacaha haatana waxa weeye inaad isku daydo inaad bal shaqo abuuran karto ama aad shaqaysan karta ayaa loo baahan yahay waayo horaa soomaalida waxay u tidhi haddii waa beriyaad nin weyn tahay wahsigu waxba kuma soo sido kolaad weel hashana waxun qabo marka badanka dadkeennan soomaaliyeed waxaan u dhalannay shaqada waynu ka faannaa dad caajis macnaha u dhashayna wa iska noo caajisnimadaa aad inoogu badan marka ilaahay xaqa hayna fahansiiyo dad shaqaysto oo dee caajis kaga baxa ilaahay haynaga dhigo intanoo kale qofku muxuu ganacsi ku bilaabi karaya markuu rabo inuu suuqa soo galo dee anigu hadda galabta waxaan ku soo shaqo tegey toddoba dollar pointy two baa mobilka iigu jirtay markaan soo kacay dee toddoba dollar baan kusoo qaaday hadda cadaradaa toddoba dollar baan kusoo qaaday waana hal hal dollar waa labayo toban xabo dee hadda shan dollar baan doonaya iibsa meeshiiyo marba soo qaado soo daro bakhaarada magaalada marba ka soo adeeganaya shaqada waxaad ku bilaabi kartaa toddobadaa dollar baaba ugu yaarba aad ku bilaabi kartaa shaqaabo haddii aad doonaysa inaad shaqaysato ka waran dhallinyarada suuqa hadda joogto oo kale ma fahmeen ganacsiga muhiimadda uu leeyahay new dhallinyaradu haa in badan dhallinyaro fahantay waa jirtaayoo hadda suuqa ku jirta laakiin waxaa jira dhallinyaro badan oo weli meelaha dee fadhi kudirirka ka sheekaynaya oo aanan fahansanayn badee shaqadii dhallinyarada ayaa iyagu jaamacadaha soo dhammeeya xilliga ay shaqada waayaan ayay waxay bilaabaan inay suuqa dhexdiisa goobaha kala duwan ay ku iibiyaan qaarkood gacmaha ayay ku qaadaan halka kuwa kalena ay la fadhiistaan meheradaha waaweyn hortooda aniga magacayga ismaciil xaad jaamaca ka mid ah dhallinyarada magaalada ee ka shaqaysata ganacsatada yaryar shaqadu waa jirta waa shaqaysanaa alxamdulilaah haddii aan talageliyo bixiyo dhallinyarada waxaan u sheegayaa shaqada aniga haddana khaasatan anu hadda waxaan ka baxay jaacadda nugaal baan ka baxay digri baan sitaa haddana waxaan ay wadato waan shaqaystaa marka dhallinyarada waxaa laga yaabaa gobolka joogtay inay nin walba xafiis raadiyo marka waxaan kula taliyaa dhallinyarada ashaada weligaaba sido shaqadu waxaa ugu muhiimsan inaad ganacsi bilowdid inaad meel iska bilowdid tusaale ahaan oo kale inaad wadato yar oo alaabya xaraasitid oo kale baa kaga muhiimsan inaad xafiis bal ka warran marka halka dadku kugu arkeenoo kale shaqadan aad bilowday waxyaalahan la yaaba waxaa ka mid a dhallinyaro fara badan baa berigii aan jacada dhigan jiray laakiin oo cashrada qaybayo marka waxku leeyihiin ma ninkaga xaraaslaha waa jacada dhigta marka ana waxaan misanayaa xaraasluhu inuu ka muhiimsan yahay inaad xawaalada xawaalada ama shirkad weyn xafiiskeed fadhidid waxaa ka muhiimsan inaad xaraaslahagaas adigu adu shirkad kuu yahay oo meelaad una hoosaysid una saraysid oo mustaqbal korayeelahoo macnihii stebste u soconayo horta haddeer waqti xaadirkan dhallinyaradu wax badan bay fahantay oo khiyaarigii hore ee ahaa tahriibta iyo waxay la mid ahaa iyo shaqo kale ay doonayeen iyo iskaga baxeen haddeer waxa laga yaabaa inay waxaad moodaya ganacsigii soo fahmayaanoo dhallinyarada ku dhiiranaysoo qaar jaacada ka soo baxeenoo qaar sheerin samaynayaanoo kostigii soo galan oo dakhligii iga soo galay in loo koondoro yahay oo tusaale ahaan oo kale fursado badan oo dadkii magaalada laga saaroo kale laga helay dhulkoodii baa jiro o dhalinyaro badan ku dhiiratay oo ganacsi ka furtay marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa intaad qof kale u shaqayn lahaydeen ama shaqo ka rasan lahaydeen inaad idinku wax abuurtaan xirfadda timaadaan waxayna sheegeen inay faa'iido fara badan ay ka heleen xilliga ay shaqooyinkani ka bilaabeen inay laamiga magaalada laascanood iyo goobaha meheradaha oo iyagu bannaanka ay ku iibiyaan sidoo kale dhallinyarada magaalada laascanood ka shaqaysata qaar ka mid a magacaaga aloo ku bilaabaya bal ka waran iyo fursadaha shaqada alxamdulilah shaarab iyo saraawiish iyo xasaybiyaayoo dee alxamdulilah risiq wacan bay saaran maasha allah weeye ka dhallinyar ahaan maxay kuu tahay adiga inaad fursadan oo kale fursadan oo kale waxay tahay dee waa shaqo wanaag qofku inuu meel ku mashquuloo shaqaysto horta waa waajib rabbilaa camalka yaa waa laga wacan yahay hadee waa camal bay tahay oo ku shaqeeya oo subaxii soo toosaa habeenka ka xarooda alxamdulilah wallah risiq wacan waan ka helaa alxamdulilah weeye marka hore dee shaqalaan baa jirtay oo marka hore maad shaqayn jirtay marka hore lama shaqayn jirin dee waa waa la qabsaday alxamdulilah maalin walba waa shaqeeyaa waa kata dharkan shaararka oo kale qiimayaashooda kala duwan iyo meelaha idinka yimaadaanoo kale bal iga war qiimayaa horta waa iska wacan yihiin qiimo jawaab bay noogu yimaadaan dharka badankooda dee qiimo wacanna waan sinaayo xoogaa shaygii ilaa saddex doreer ama laba doreer baa noo saaraan yaa saddex doreer ban alxamdulilah wey wallaahi guud ahaan magaalada laascaanood waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ay sannadihii ugu dambeeyey uga tahriibeen ama ay ka tageen dhalinyaro badan kuwaasoo qaarkoodna ay waxbarashada ay dhammeeyeen aysan shaqo helin inkastoo ay jiraan tirooyin iyagu shaqooyin ku jira haddana weli ma ay gaadhsiisna heerka shaqola'aanta dhalinyarada haysata iyo kuwa aqoontoodu durugsan tahay oo iyagu ka hadla in xagaldaacin dhanka eexda qabyaaladu ay sal u tahay inay shaqooyinka ay waayaan cabdikariin olol v o a
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
aan ku bilowna ee kooxda kubadda cagta a c milan ayaa dib ula wareegtay hogaanka horyaalka talyaaniga ee seriicada kadib markii ay xalay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda verona milan ayaa hogaanka ka soo ceshatay kooxda ay deriska yihiin ee inter oo jimcihii afar iyo laba uga badisay udines milan ciyaartii ay xalay la dheeshay verona waxaa laba ka mid ah goolasha u dhaliyey laacibkooda khadka dhexe sandro tonali halka goolka saddexaadna uu keenay alexandero valorensi oo ciyaarta beddel ku soo galay kadib toddobaadyo uu dhaawac uga maqnaa kooxda hadda horyaalka talyaaniga waxaa ka hadhay laba kulan oo qura waxaana milan ay laba dhibic ka sarreysaa inter iyada oo leh siddeetan dhibcood haddaba horyaalka xaguu ku socdaa inter mise milan waxaan su-aashaasi weydiiyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samaka kooxda ac milan waxay u muuqdaan inay kusii dhowaanayaan inay ku guulaystaan horyaalka siraaga waxay rabaan inay soo afjaraan toban sano oo aysan ku guulaysanin horyaalka talyaaniga iyo sidoo kale toban sano oo dib u dhac weyn uu soo wajahay kooxdan markaad fiiriso dadaal weyn ayay muujiyeen ciyaartooy da-yar ayaa ka dhex muuqata dib u dhisna way sameeyeen iyagoo aan qarash fara badan gelin tababaro cajiib ah oo lagu ammaano dib u soo celinta kooxaha iyo weliba la shaqaynta ciyaartooyda da-da yar ayayna hadda haystaan sidoo kalena maamulka kooxda waxay fiiriyeen siyaasadda ku dhisan soo saarista ama dib usoo aduudidda ciyaartooyda da-da yar halkii ay qarash fara badan geli lahaayeen waxaan la soconaa kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda yurub ayaa isku dayay inay qarash badan galaan si ay dib ugu soo kabtaan waxaa ka mid ah kooxda manchester united oo ilaa iyo hadda xal loo la-yahay ee mushkiladda haysata tababarayaal badan ayay ceyriyeen lacago badan oo hal bilyan ku dhow ayay qarashgareeyeen ilaa haddana maaragtay ma muuqato xal ay gaareen marka ac milan dhinacaas way ka leexdeen waxay sameeyeen ciyaartooy da-yar inay kooxda keenaan kadibna ay maaragtay saas uga faa'iidaystaan waxaa ka mid a ciyaartooyda da-da yar ee meeshaas hadda joogta rafalio a ka mid a waxaa ka mid a kaluulo a ka mid a casey ayaa ka mid ahaa sidoo kale waxaa ka mid a ciyaartooyda kale ee daafaca uga ciyaarta hernandes iyo timori iyo weliba tonali marka mustaqbal ayaa soo ifaya koox weyn ayaa halkaas kasoo socota inkastoo casey uu ka tegay oo barcelona ay iibsatay marka haddii ay sidaan u joogteeyaan waxaa bahda kubadda cagta ay dib mar kale u arki doontaa kooxda ac milan oo kusoo noqonaysa meelihii lagu yaqiinay sidoo kale kooxdan ma doonayaan inay soo celiyaan qaladkoodii sanadkii hore oo ahayd ku tiirsanaanta hal weeraryahan zalatan ibrahimovic oo markii uu ka dhaawacmay horyaalka looga guulaystay sanadkan waxay keeneen oliver jiru oo weeraryahan khibrad leh ah sidoo kalena soo afjaray nasiib daradii namber sagaalka ay ka haysatay kooxda ac milan wuxuu noqday inzagi kadib ciyaaryahankii ugu horreeyay ee wax ka badan toban gool u dhaliyo kooxdiisa marka ac milan imtixaankii ugu weynaa ayay maraysaa labada kulan ee soo socota haddii ay badiyaanna waxay soo afjari doonaan sidaan hore u sheegay toban sano oo aysan ku guulaysanin ee horyaalka saraaga
ciyaarihii kale ee horyaalka talyaaniga kuwoodii xiisaha lahaa toddobaadkan waxaa ka mid ahaa genawa oo jimcihii laba iyo hal ku garaacday yuventus atlantana waxay saddex iyo hal ku martay spetsia venezia oo ugu hooseysa horyaalka ayaa ciyaar xiise lahayd oo toddoba gool la iska dheliyey afar iyo saddex shalay ku dardartay bolonia dhinaca horyaalka ingiriiska ee premier leaga kooxda manchester city ayaa dhuuqsatay hogaanka horyaalka abdi ku darday newcastle dadka ka faallooday ciyaaraha ayaa rumaysan in horyaalka oo hadda gabagaba maraya ay u badan tahay inay qaado manchester city walow liverpool oo sabtidii barbardhac gool iyo gool ah la gashay tottenham ay kaabiga ku hayso city waa kan mar kale samakaab oo arrintaasi saadaal ka bixinaya
horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska wuxuu u muuqdaa mid u hoyanaya magaalada manchester oo kooxda manchester city inay ku guuleysan doonto ayaa loo badinayaa saddex dhibic ayay ku hogaaminayaan waxaana ka harsan saddex ciyaar kooxda liverpool oo fursad haysatay inay weli kooxda cadaadiska kusii badisana toddobaadkan ayay barbaro hal iyo hala ay kala kulantay kooxda tababare antonio conte oo taako u dhigtay marka city ayaa xalay ka faa'iidaysatay oo shan gool oga badisay kooxda newcastle saddex dhibic ay ku qabteen marka dadka ciyaaraha ka faalooda waxay leeyihiin horyaalkan waa ku daayay ama waa galbaday oo manchester city ayaa ku guuleysanaysa fursadda liverpool ay haysata ayaa ah manchester city in laba ciyaarood laga badiyo mahadsanid samakaab dhinaca sbain waxaa horyaalka toddobaadkii hore qaaday real madrid real ciyaar ay xalay la dheeshay kooxda ay isku magaalada yihiin ee atletic waxaa looga badiyey hal iyo eber oo waxa ay guusha ku raacday kooxda atletico madrid dhegaystayaal xubinta ciyaaraha intaa hayno joog
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayey mar kale dhegeystayaal waxaynu u beeraynaa dhinaca kaalmahaysa taasi ayaa gabagabo u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waa bahda v o a oo dhammaanteen oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo